بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله حين كل حجرني كتاب التوحيد خاصة حين كل حجرني باب كي كواد وأها فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب casharkan waa casharka lixii tobnaad waxaan ku sharaxaynaa xadiidka abi saciid alkhudriy radia allahu canh qaala sheikhu waxa uu yihi raximah allahu tacaala fadlu tawxiid buu weli wadaa oo axaadiidtii ka horreysay iyo uu ku tilmaamayey weli markaa xadiidkan fadlu tawxiid buu deliishanaya qaala waxa uu yihi can abi saciid alkhudriy radia allahu canhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال موسى عليه السلام أي نبي الله موسى عليه السلام أيا إلهي بريي وقال وحير يا ربي ربي يو علمني إبر شيئا شيء بر أذكرك أن كوكو حصه أن كوكو أمانه أن كوكو حصه wa adcuuka bihi aana kugu baryo oo markii aan wax rabo aan kugu baryo iyo bar buy qaala waxa uu yidhi ay allaah ilaahay baa waxa uu ku yidhi yaa muusa qul yaa muusa muuse waxaa dhahdaa laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin ila allah kelmaddaas dheh oo ku wardi qaala markaasuu wuxuu yidhi ay muusa muusa baa waxa uu yidhi yaa rabbi kullu cibaadika yaquuluuna haadaa addoommadaada oo dhan way odhanayaan oo taas way kugu baryaan marka riwaayadan sida shaarixu tilmaamay kullu cibaadika yaquuluun oo jamac in laga dhigo yaquuluun laakiin sidaa hadda ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ragga xadiidka wariyey waxay ku warinayaan kullu cibaadika yaquulu haada laakiin riwaayadda imaamu axmed ayaa waxay odhanaysaa kullu cibaadika yaquuluuna haada marka waa isku macnihii labaduba oo kullu ayaa waxay tahay kelmadda kullu waa mufrad laakiin cumuum ku tusta marka haddii la yidhaahdo kullu cibaadika yaquulu macnaha labadiiba mufrad baa laga dhigay laakiin jamaca baa loo jeedaa haddii la yidhaahdo yaquuluunana xaggii macnihii baa la eegay oo jamicii unbaa la tilmaa waa isku macna marka wax dhibaataa ma leh marka kullu cibaadika yaquuluuna haadaa buu yidhi markaasu waxa uu yidhi allaah marka riwaayad kalea waxay odhanaysaa oo tilmaamaysa sharaxaan ku tilmaami doonaaye shay gaaraan doonaya addoommadaadaoo dhan kaa way leeyihiin haa innamaa uriidu shay-an takhusunii bihi shay gaar ah oan ilaahu adiga kugu barya baan rabaye waan ogahay laa ilaaha ila allah addoommada dhanna laa ilaha illa allah waa dhahaan markaasaa ilaahay wuxuu u tilmaamay fadliga iyo wanaagga ay leedaha waa kan mawducu shaahidku allah waxa uu yidhi low anna samaawaati sabc toddobada samo wa caamiruhunna iyo waxa ku nool khayrii aniga mooye haddii aniga laga reebo waxa samada iyo waxa ku nool iyo culayskoodoo dhan wal aradiina sabca iyo toddobada dhul iyo waxa ku noolba fii kifatin haddii kafad la saaro kifa bikasri lkaaf waxa weeye ayaa afsaxa ba yidhaha culummadu laakiin kafana waa la yidhahdaa in la kordhigo labadasku macni waa kafadda meesha soomaalidu ka taraado oo dhinaca miisaanka wax laga saarayo haddii toddobada samo iyo waxa ku nool oo malaa'igta la inooga sheegay iyo dhulalka iyo waxa ku noolba oo khalqiga ku nool dhulka oo dhan bilowyaadniga iyo wixii kalaba haddii kafadda la saaro dhinac wa laa ilaaha ila allahna fii kifa laa ilaaha ila allahna dhinac la saaro maalat bihinna laa ilaaha ila allah waxay u liici lahayd kafadu dhinaca laa ilaaha ila allah saaran tahay macnaha laa ilaaha ila allah baa ka cuslaan lahayd waxaa la sheegayoo dhan rawaahu ibnu xibbaan ayaa xadiidka wariyey buu yihi shiikhu wasax- walxaakim wa saxaxahu xaakimna mustadragu ku wariyey ibnu xibbaanna saxiixiisu ku wariyey xadiidkan xaakim waa saxiixiyey imaamu dahabina waa ku waa ku waafaqay xaafid ibnu xajar laftigiisu fatxulbaariga sharxiisa ayuu ku dhex keenayaa oo waxa weeye uu ku saxiixinayaa u leeyahay bisanadin saxiix baa lagu keenay alhaythami mujmacu zawaa'idka waxa uu ku leeyahay rawaahu abu yaclaa wa rijaaluhu wuthiquu wa fiihi dacfun laakiin rijaasha qaarkood dacfi baa ku jira sidaa daraaddeed marka uu haythami ishaaray xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira sheikh alalbanina raximahu allahu tacaala fii daciifi tarkiib ayuu ku daciifinayaa raqamka sagaal boqol labaatan iyo saddex iyo kitaab alcilmi konton iyo siddeed safxada ah ayuu ku daciifinayaa marka xagga sanadka macnuhu waa saxiix oo axaadiis badan baa u markhaanti kacaysa laakiin xagga sanadka dacfi baa ku jira marka shawaahid buu leeyahay oo xadiidka kale oo imaamu axmed iyo wariyana cabdullaahi ibnu cumar ibnu camar ayaa waxa uu ka sheekeynayaan isaguna qiso kale oo waxa weeye nebiyullaahi nuux calayhi salaam markii uu dhimanayay inuu wiilkiisi u dardaarmay uu yidhi waxaan kuu dardaarmayaa aamuruka bi laa ilaaha ila allah kelimatu laa ilaaha ila allah baan kuu dardaarmaya markaasuu waxa uu ku yidhi toddobada samo iyo toddobada dhulba haddii miisaanka la saaro kifa la saar dhinac la saaro wa laa ilaaha ila allahna kafadda kale la saaro rajaxat laa ilaaha ila allah ayaa cuslaan lahayd taas ayuu marka ishaaray Mm. marka xadiidkaana waa xadiid saxiixa oo waxa weeye sugan oo sheekh albanina saxiixinayo eh, silsilat alaxaadiis saxiixa iyo ku saxiixinayo Eh, boqol iyo soddon iyo dhowr ku saxiixinaya idan marka shawaahidaasuu leeyahay iyo shawaahid kaloo aynu tilmaami doono marka aynu fiirina marka xadiidka sharxiisa shiikhu mawdici shaahidka u deliishanayo waa fadliga iyo wanaaggeed horta raawiga xadiidka abu saciid alkhudri kunyadaa ayuu caam ku yahay abu saciid alkhudriy ayuu sa- ayuu caam ku yahay laakiin waa sacad ibni malik ibni sinaan waa alansaariy alkhasrajiy isaga iyo aabbihiiba waa laba saxaabi maalintii uxud dagaalkii uxud wiil yar buu ahaa oo wiilashii dagaalka laga reebay buu ahaa wixii ka dambeeyey laakiin qaangaar buu ahaayo waa dagaalamayay Mm. cumri baa ilaahay siiyey oo wuxuu dhintay baa la yidhi oo madiino ku dhintay dhowr iyo lixdankii ama saddex iyo lixdankii ama afar iyo lixdankii ama shan iyo lixdankii qaarna culummada waxay ba yidhaahdeen dhowr iyo toddobaatankii uu dhintay hijriyada waa saxaabi jaliila oo ragga eh, axaadiidta aad u wariyuu ka mid yahay oo macruuf ooye abu saciid alkhudri buu caam ku yahay Mm. xadiidkan markaa eh, nabiyullaahi muusa calayhi salaam nabiyullaahi muusa waa eh, muusa marka leeyahay nabiyullaahi muusa baa laga wadaa ayaa ilaahay baryey oo wuxuu yidhi ilaahayow waxaad i bartaa wax aan kugu xuso ay dikri aan kugu xuso aan kuguna barya ibar markaasaa ilaahay wuxuu amro wuxuu yidhi qul yaa muusa waxaa dhahdaa laa ilaaha ila allah ku wardi laa ilaaha ila allah ilaa macbuuda bixaqin ila allah nabiyullaahi muusa markaas waxa uu doonayay siday riwaayadaha caddaynayaan wuu garanayay laa ilaaha ila allah laakiin wuxuu doonayay shay gaara oo isaga u khaasa oo khasaa'is ah oo isaga khasaa'isiisa ka mid a oo uu ilaahay ku baryo markaasuu waxau yidhi ilaahayow addoommado dhan way kugu baryayaan laa ilaaha illallah wayna dhahaan way ku dikriyaan laakiin anigu waxaan rabay shay gaara markaasaa ilaahay wuxuu tusaaleeyey nabiyullaahi muusa tusaale siiyey laa ilaaha illallah dikri ka culus ma jiro toddobada samo iyo toddobada dhulba haddii la isku daro laa ilaha illallah baa ka culus maxaa laga wadaa markaa wa caamiruhunna hayrii macnaha lagama wado in haddii xataa allaah uu samada ku dhex jira lagama wado oo allah samada waa ka sarreeyaa toddobada samaba ee waxaa laga wadaa samawaadkaa kaa sarreeya iyo waxa ku noolba ilaahay mooye ile ilaahay waa kaa sarreeyaaye allaah mooye inta kale oo kaa sarraysa iyo waxaan kaa hooseeyo toddobada dhulba haddii miisaanka la saaro laa ilaha illa allah baa ka culus oo ka ajarkoodu ka badan yahay weeye waa sidii xadiidu bidaaqa oo kale nin baa la keenayaa maalinta qiyaamaha waa xadiis saxiixa xadiisulbidaaqa la yidhaahdaa waxaa l ninkaasaa la keenaya malaa'igtaa waxay keenayaan sagaashan iyo sagaal diiwaan oo dunuubtiisii lagu qoray mid walbana maddulbasar uu yahay meesha indhuhu araggu ku dhammaado uu dheer leegyahay fogaan intuu ka qabo markaasaa wax ajare iyo wax xasanaada uu shaqeeyana la keenaynin markaasaa ilaahay wuxuu ku odhanayaa miyay ku dulmiyeen addoommadaydii malaa'igtaydii wax qorayey maya buu odhanayaa waxaan maadaa sameeyey haa yaa rabbi anaa sameeyey wax cududaara ma leedahay maya waxaa sana iyo wanaaga ma leedahay maya buu leeyay tuu xishoodo markaasuu ilaahay wuxuu ku odhanayaa balaa cindanaa laka xasana waxaanu ku haynaa hal wanaaga bidaaqo yar baa la soo saarayaa kaar yar oo ay ku qoran tahay warqad yara laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxamedan rasuulullah markaasuu waxaa la odhanayaa miisaankaa lagu saaray markaasuu leeyahay oo ilaahayow maxay warqadan yartaa kuwaa ka taraysa markaasaa leeyahay laa dulma waxa weeye lagu dulmin mayo laa dulma calayka alyowm orod xaadir miisaankaaga markaasay coslaanaysaa laa ilaaha ila allah markaasaa ilaahay saa jannada ku geynayaa dembigiisiina u dhaafaya idan marka laa ilaaha ila allah wax ka culus ma jiraan xadiid kale wuxuu leeyahay xadiidkii cabdillahi bni camar nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam khayru ducaa yowma carafa waxa weeye maalinta carafa ayaa duca ugu khayr badan wa khayru maa qultu wannabiyuuna min qablii aniga iyo nebiyadii iga horreeyeyna waxa aan dhahno waxa ugu khayr badan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir idan marka laa ilaaha ila allah wax ka ajar badan ma jiraan dikriga ugu ajar badan weeye laakiin tambiih waxaa baraarujin u baahan ma soo aroorin axaadiita ay ku soo aroortay in ilaahay lagu xuso laa ilaaha ila allaah in la kala reebo oo lafdu jalaala keliya lasoo qabsado allaah allaah allaah la yidhaahdo ma soo aroorin ee waxa soo arooray waa inaad tiraahid laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah aad celcelisid oo kelimatu tawxiid oo dhammaystiran aad ku wardidid amaa sida ay dadka qaarkood sameeyaan allaah allaah allaah ama yaa allaah yaa allaah yaa allah ay yidhahdaan ama yaa latiif yaa latiif taa ma soo aroorin nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka suganna ma aha waayo waa nidaa macno ahaan bay u khaldan tahay waad u yeertay allaah yaa allaah baa tiri yaa latiif baa tiri hee marka wax weydiisa allah waad iska aamusto waxamaad weydiisan waxay la macno tahay hadda adiga haddii laguu dhawaaqo hebelow hebelow oo aan waxba laguu sheegin waad ka xumaanaysa waad ka xusida culammada qaarkood ay tilmaameen idan marka waxaa la rabaa dikriga loo baahan yaha waa laa ilaaha ila allah ee ma aha allaah allaah ama huwa huwa huwa huwa iyo yaahu yaahu yaa huwa yaa huwa waxaasi dikri maaha waa min albidac waadalaalaat ahlubidac baa la yimid mana aha dikri xus ilaahayna maaha laakiin waa inaad dhahdaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah waa inaad dhahdaa taas ayaa dikrigu uu yahay wax ka culusna ma jiraan qofka hadduu qiyaamo la yimaado isagaas ayaa miisaanka loo saarayaa wa afdalu dikrin wey taas ayuu marka ku baraarujiyey oo la yidhi toddobada samo iyo toddobada dhulba haddii la saaro miisaanka waxaa ka cuslaanaysa maalat bihinna laa ilaaha ila allah ayaa ka cuslaanaysa xadiidka nabiyullahi nuux wuxuu ah rajaxat bihinna laa ilaaha ila allah waa dardaarankii uu wiilkiisa u dardaarmay idan marka calaa kulli xaal waxa weeye laa ilaaha ila allah waa afdalu dikrin mawdicu shaahidkuna waxa weeye shiikhu uu baabaystay waxa weeye fadlu baabu fadlu tawxiid wamaa yukafiru min adunuub waxa weeye marka fadlu tawxiidki weeye oo dunuubta dhan baa lagu dhaafaa oo waxa weeye laa ilaaha ila allah ayaa cuslaanaysa marka haddii qofka maalinta qiyaamaha waxay noqonaysaa faman thaqulat mawaasinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun ayuu gelayaa hadduu laa ilaha illa allah ku wardiyo oo miisaankiisi cuslaado hadda wuxuu gelayaa faman thaqulat mawaasiinuhu ay mawaasiinu xasanaati qofkay cuslaato xasanaadkiisii oo ay u cuslaata markii miisaanka la saaro hadda waa liibaanay kaasi ayuu kuwaasu gelayaa wey marka xadiidkana macnihiisu waa saxiix sanadkiisa unbaa culammada qaar dureen laakiin xagga macnaha axaadiidtaa kala waafaqayaa waana xadiid saxiixa wuxuuna kutusayaa oo xadiid kutusayaa laa ilaaha ila allah in lagu wardiyo marka culummadu waxay yidhaahdeen hadda qowluhu uu yihi kullu cibaadika yaquuluun addoommadii o dhan laa ilaha illa allah waa leeyihin waxaana laynoo sheegay qaar badan oo laa ilaha illa allah dhahayay inay naarta gelayaan maxay tahay sababtu marka waxay tahay sababtu waa iimaanka qofka qalbigiisa ku jira waa inama alacmaalu binniyaad qalbigiisa iyo caqiidadiisa iyo ictiqaadkiisa weeye waxa culayska keenaya hadduu marka laa ilaaha ila allah maanta maalan abubakar hadduu ku wardiyo laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah iyo qof maanta jooga oo iska daciiful iimaana laa ilaaha ila allah ku wardiyo dee isku mid ma noqonayso waayo qofkaani qalbigiisa ayaa yaqiin iyo iimaan ka buuxaa wey idan markaa qofku inuu caqiidadiisa ku dadaalo ayaa loo baahan yahay si ay u waafaqdo ereyga uu markaa ku dhawaaqayo laa ilaha illa allah uu dhahayo si ay u waafaqdo marka ilaahay hanaga dhigo min ahli laa ilaaha ila allah waatuu nebigu yidhi man kaana aakhiru kalaami laa ilaha illa allah dakhala aljanna jannada ayuu gelayaa marka waa in lagu wardiyaa oo ilaahay lagu xusaa oo ilaahay lagu ammaanaa waxa weeye laa ilaaha ila allah oo ilaahay lagu baryo taas ayaa layna farayaa oo xadiidku inoo faa'iideynayaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin